wararkii naga soo gaaraya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay ku waramayaan in dabaadu xoogan uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada waxaana uu dabkaasi geystay khasaare kala duwan oo hantiyadeeda dad goobjooga yaalla ayaa waxay soo warinayaan in dabkan uu baabiiyey xarumo ganacsi oo iskugu jira kuwa lagu iibiyo qalabka elektroniga iyo maqaaxi kuwaasoo ay leeyihiin ganacsida soomaaliyeed iyadoona uu dabkani ka soo bilowday maqaaxida gaadiidka dabdemiska ayaana waxaa lagu eedeynaya inay ka soo daaheen goobta uu dabka ka kacay midaas ayaana waxay sababtay in dabka uu ku sii fido goobo badan islamarkaana uu geystay khasaare kala duwan oo hantiyadeeda waxaana la soo warinaya in halkaasi ku baabaaday lacag dhan lix kun oo dollar waa kan mid ka mid a milkiiliyaasha xarumaha ganacsi ee gubtay isagoo la hadlaya warbaahinta kana warbixinaya sidii ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay dabkani baaxadda weyn ee ka kacay xarumahani ganacsi ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho meeshaan dabka waxaa ka kacay xalay toban saaci bar oo ka kacay taleefonka yar diriska ee soo wacay maqaayad biibita meesha ku lahaa misgoolkiis markaa arkay anoo salaad subax markaas ku diyaariyo masaajidka u socdo misgoolka markaa arkaa ku celiyo waxaa israay maxaa dhibaato jiro waxaa dhahay dhib maxaa jiro markaas wuxuu dhahayay nimo meesha daba ka kacay meeshaada waa gubanaysaa marka dabka wuxuu ka bilowday biibita ugu dhegan dabka ka kacay inay koronto tahay horta meesha jika ma aheen wax lagu karimeyn laakiin waxaa loo badinaa inaad dab oo koronto dhalisay dabdabiskana waxaa u imaaday waqti markii meesha baaba'day kadib oo imaaday marka waxaa waaye hadda hantidan meesha waxa taale waxaa waaye meesha elektroniga ahayd moobeelada aan ku ibi jirnay iyo farsamadooda alxamdulilah ilaah hantida isii hantida ilaah ay qaatay meesha hanti waxaa ku baaba'day ka badan lixdan kun oo dollar wallaahi waxaa ka badbaaday hadda waxaa waaye hal sinti kama badbaadin lacagtaas lixdan kun ka badan hal sinti kama badbaadin qalab farsano qayb dhan oo farsamo moobeel lagu farsameeyo samsonka iphoneka lagu farsameeyo ayaa ahayd marka waxaa waaye waa ilaah xamdigiis waxaa waaye hadda waxaa waaye wax aan ka hayno ma laha dhowr mar oo hore ayaa waxaa sidaan oo kale uu dab uga kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho waxaanuu dabkani baabiiyey hanti aad u fara badan iyadoona inta badan dabkan uu ka dhasho cillado ka imaado dhanka korontada